dhagayso wararka codka gobollada dhexe
labada subaxnimo
toddobada iyo barka duhurnimo
labada habeennimo
afarta iyo barka habeennimo war helaa tala helaa yuusan ku dhaafin wararka codka gobollada dhexe
duhur wanaagsan halkaani waa codka gobolada dhexe waxaad ku soo dhowaataan warka duhur qodobada aan idin hayna maanta waxaa ugu dooroon taliska booliiska degmada cadaado oo maanta gudaha magaalada ka bilaabay olole nadaafadeed awaamirna ku soo rogay bulshada ku ganacsata hareeraha waddada laamiga wasaaradda caafimaadka soomaaliya oo qaar ka mida maamul goboleedyada dalka ku wareejisay qalabka kahortagga coronavirus wasaaradda caafimaadka galmudug oo cadaado ka bilowday olole wacyigelin ah oo looga hortegayo coronavirus dowladda federaalka soomaaliya oo sheegtay inaysan waxba u qaban karin xilligan dhallinyarada soomaaliyeed ee ku xayiran dalka liibiya amarka xayiraadda diyaaradaha gudaha soomaaliya ee shalay ay soo saartay dowladda federaalka soomaaliya oo maanta dhaqangelaya iyo cabashooyin ka soo yaraya qaar ka mida bulshada soomaaliyeed sarkaal ka tirsan ciidamada puntland oo maanta lagu dilay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan warka duur haddii allaha awoodala laga helo balsaymika
warar ku salaysan xaqiiqada ka dhegaysa mar walba warbaahinta codka gobollada dhexe idaacad lagu qabo kalsooni la hubo wararkeeda waa warbaahinta codka gobollada dhexe warmoog waa qof aan la socon wararka codka gobollada dhexe ee ku xirnow oo ka dhiga wehelkaaga koowaad codka gobollada dhexe
mar kale duhur wanaagsan waa axad taariikhdu ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha saddexaad ee maaj sanadu waa labada kun iyo labaatanka qodobadaas aad maqashaan waxay ahaayeen warkeena duhur ee maanta kuwooda ugu doorka roon imikana waarkii oo faahfaahsan taliska booliiska degmada cadaado ayaa maanta gudaha magaalada waxay ka bilaabeen ololo nadaafadeed awaamiir ayay sidoo kale kusoo rogeen bulshada ku ganacsata hareeraha wadada laamiga taliska booliiska degmada cadaado ee maamulka galmudug ayaa gudaha magaalada cadaado waxay ka bilaabeen ololo nadaafadeed xilli deegaanada galmudug ay ka bilowdeen di'idda roobabka guga taliska ayaa waxaa ololahan ay ka bilaabeen bartamaha magaalada iyada ah oo ay dhankooda soo dhoweeyeen kana garabasiinayaan shacbiga ku nool magaalada cadaado taliyaha saldhigga booliiska degmada cadaado laba xidigle cali maxamed cali dheere ayaa amar ku bixiyey inaysan jirin cid qashin soo dhigi kartaa goobaha nadaafada laga sameeyo waxa sidoo kale taliyaha xusay in maalmaha soo socda ay socon doonaan ololaha nadaafada si looga taxadaro badqabka bulshada iyo bilic soo celinta magaalada maadaama la galay xili roobaadka guga haddaba taliya calidheere oo la hadlay idaacadda codka gobolada dhexe ayaa waxa uu ugu baaqay shacabka inay ka fogaadaan in ay qashina soo dhigaan guubahooda ganacsi hortooda taasi oo ciddii lagu qabto uu xusay in tallaabo laga qaadi doono islamarkaasina sharciga lala tiigsan doono walaalo waa jirtaa waa islaamaya horta baxaa saxaafadda ilaaha mahadsan na waafajiyey inaan shaqooyin badan qabano deegaankaan u qabano iyo deegaano kale iyo ummadda soomaaliyeed arrinta waa arrin socota hadda socota wey dhexda looga jiro in muddana way soo socotay nadaafadda iyo shaqo amni iyo shaqo bulsho iyo shaqo walbay hayaan ciidamada boolis runtii waxaan leeyahay kaalin weyn ay qaateen heer badan allah siiyo shaqadan marka ilaa mudday socotay ololaha nadaafaddana wuu socon doonaa maamulka degmada way nagu hogaaminayaan iyaguna gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa qayb ka qaadanaya waxaan rabnaa oo isla qaadanay inaan si dhaba usoo celino bilaada magaalada waxaan isla qaadanay in aan la arki karin magaalada wax qashan lagu arki karin ciddii irideeda ama qashan lagu qabtana aqaab ay la kulanto la ganaaxo lana xiro sidaasay wax ku wanaagsanaa karaan caafimaadku ku jira wanaagga iyo horumarkuna ku jira marka intaas een, barnaamij horena u socduu ahaa oo ay ka wada ka shaqaynayeen heer degmo iyo saldhigga booliska intaba walaal waan gartay taliya waxaad soo hadal qaaday in ganaaxuu ku dhacayo ciddii qashin horteeda lagu arko ma hadda ayaad amar ku bixiseen in cid walba horteeda qashinka ka qaado mise meelaha aad nadaafadda ka samaynaysaan ciddii dambe qashin soo dhigta ayuu amarkaana qabanaya wuxuu qabanayaa cid kasto amar horena waa lagu bixiyey haddana waa kusii adkaynaynaa cid kasta ee, meheradeeda qashin loogu yimaado ayuu qabanayaa ganaax horena waa u sheegna haddana waan ku celinaynaa maamulka degmaduna way sheegeen waana la wada qaatay barnaamijkaas in magaalada bilic soo celin la sameeyo qashinkana la iska dheereeyo dhibaatooyin badanaa jira cuduraa jira roobabaa hadda da-aya wax walbaa jira dhammaanna wadada nadiifino horena waa tii shaqada u socotay ilaa markii way socotaa Waa- tii wadooyinka lagu samaynayey ayay qayb ka tahay tanuna waan gartay marka taliya Cabdisaali een, Bilicsuo.
ugu dambeyntii muhiimadda ugu weyn ee saaka arrimahan bilic soo celinta iyo sidoo kale nadaafadda aad dib ugu bilowdeen maxay tahay muhiimadda ugu weyneen arrimo kalena way ku celiyaan laakiin waa go-aamo la wada qaatay ka soo baxay degmada ciidamada booliskuna ay qayb ka qaadanayaan oo rabaan inay iyaguna arrinkaas inaan xaqiijino nadaafadda waa ay aad muhiim ayay u tahay aad waxaan rabnaa marka maadaama bulshadu ay wax weyn u gasho in nadaafadda laga shaqeeyo ee lagu dadaalo kaalin muhiima nadaafad la-aan waa nolol la-aan sidkaas ayaan aaminsanahay Een, waxaan rabnaa inaan dhammaystirno haddii alla idmo aana ka harin kulana xisaabtano qof kaste ee, oo ka qaata nadaafad darradaas inaan sharciga horgeyno insha allah wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka ku wareejisay qalab looga hortegayo coronavirus cali ciise ayaa dhammaystiraya iyadoo dhowaan magaalada muqdisho caasimada dalka la gaarsiiyey qalab looga hortegayo cudurka koronaviruska ayaa waxaa qayb ka ahaa qalab gaaraya lix milyan oo qaaradda afrika ay ugu deeqday aasiya shirkadda alabaaba ayaa waxay wasaaradda caafimaadka soomaaliya ay bilowday in qalabkaasi ay u kala qaybiso maamul goboleedyada dalka sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka dalka waxaa qayb ka mid a qalabkaasi lagu wareejiyey maamulka gobolka banaadir iyo maamul goboleedyada jubbaland iyo koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale wasaaradda caafimaadka soomaaliya waxay sheegtay in qalabkaasi berri la gaarsiin doono maamulada kale ah hirshabeelle iyo maamulka galmudug qoraal kooban oo lagu daabacay barta facebook ee wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa waxaa lagu yiri wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada waxay maanta qalab looga hortegayo cudurka koronaviruska ku wareejisay maamulka gobolka banaadir iyo maamul goboleedyada kale ah jubbaland iyo koonfur galbeed soomaaliya qalabkan ayaa waxaa dowladda federaalk ee soomaaliya ugu deeqay jack foundation waxaana birinta qalabkaasi la gaarsiin doonaa maamul goboleedyada kale ah galmudug iyo hirshabeelle mahadsaned cali wasaaradda caafimaadka galmudug ayaa cadaado ka bilowday olole wacyigelin ah oo looga hortegayo coronavirus sida warkan uu ku dhammaystirayo saadaq cabdi shadane si bulshada looga wacyigeliyo ka fogaanta waxyaabaha dhaliya cudurrada faafa si gaara cudurka koronaviruska ayaa mas-uuliyiin ka socota wasaaradda caafimaadka galmudug waxay maanta kormeer wacyigelina ku sameeyeen isbitaalka guud ee degmada cadaado kormeerkan waxaa hogaaminaya agaasimaha caafimaadka bulshada ee wasaaradda caafimaadka galmudug doctor cabdulaahi warsame abtidoon iyo sidoo kale iskuduwaha caafimaadka degmada cadaado qaybaha isbitalka uu ka kooban yahay oo ku guda jira bixinta adeegyada caafimaadka ee bulshada ayay mid mid u booqdeen mas-uuliyiintan doctor cabdi xasan cali iskuduwaha caafimaadka degmada cadaado ayaa warbaahinta u sharaxay wacyigelinta ay sameeyeen maanta waxaana soo booqday koox ka socota wasaaradda caafimaadka ee galmudug gaar ahaan qaybta public healthka ama caafimaadka bulshada u qaabilsan Eh, imaanshahooda ama eh, eh, kormeerkoodu wuxuu ku saabsan yahay oo ku salaysan yahay eh, ilaahay ha naga haye waxyaabahan mucjisooyinka ama masiibooyinka adduunyada ka dhacaya eh, iyadoo laga duulayo ayaa waxaa la eegayay eh, macnaha xagga nadaafadda iyo maaragtay ka hortagga cudurrada iyo dhammaantood eh, maxaa tirahdaa ay kala fogaanshaha dadka iyo wacyigelinta dadka sida sha- howlaha caafimaadka degmadu ay u socdaan si maaragtay heerkii loogu talagalay ah iyadoo laga, laga fakarayo eh, musiibooyinka adduunyada ka dhacaya macnaha waxaa la yidhi wixii galbeed laga sheego geeridii galbeed laga sheego gund- gondahaaga ka filo ayay soomaalida ku mahmahdaa marka waxay macnaheedu tahay haddaad maqasho cudurro faafa ayaa adduunka meel aada u fog laga sheego waxaa dhici karta inuu yimaado meel aan laga filayn sida hadda dhacdayba xilligan marka waxaan eegnay oon kormeernay dhammaan qaybaha ee, xarumaha caafimaadka intii laga gaaray hadday ahaan lahayd ee, qaybta dhal- dhalmada hooyada iyo dhallaanka ama qaybta umul- umu- umulaha ee, qaybta qalliinka ama theatre operationka meesha la yidhaahdo qaybta ee, nafaqadarida sida ilmaha ka yar lixda bilood ama ilmaha shanta sano ka yar ay jiiftaan ee ee lagu nafaqeeya stability centerka ah waxaan kaloo booqanay xarumaha mchn ka ee beneficiary badan oo dad aada u fara badan oo dumar iyo caruura ay ka qaataan raashin een, ee, xagga nafaqada ah ee waxaan kaloo booqanay xagga daawooyinka iyo maaragtay sablayga waxyaabaha noo yaala iyo waxyaabaha naga go-an waxaan fiirinay qalabka aan u baahannahay lagama maarmaanka ah hadda iyo horeyba wixii nooga go-naa intaba ayaa la eegay ee, waxaa la ogaaday ee, in ay jiraan baahiyo mar walba dhaca oo maaragtay xilli kasta ama bishu ay dhammaad tahay dhaca ayaa ayaa la arkaa waxaasoo dhan waa la soo noodgareeyey ee, kormeerkaas waxaa ka iskala qayb qaatay dhammaan hay-adaha ka shaqeeya hosbitaalka ah oo ka kooban ee, laba hay-adood iyo wasaaradda caafimaadka galmudug Ee, labada hay-adood waa save the children international qaybteeda washka iyo qaybteeda healthiga iyo qaybteeda nutritionka Ee, qaybtan ee, hay-adan la dhaho njogan localka ah horseed oo w f b bartenderka la ah Ee, iyagana waxaan kala hadlaynay overcrowdedka markay raashinka qaybinayaan ee, qaabka dadku maaragta ay kuyuga u galayaan iyo sida ay isu kordhooban yihiin ayaa waxaan ugu talagalnay inaan maaragtay ayagana wacyigelintiina ay siiyaan dadkana dad in controlan ama in xadidan marka maalin walba loo sadgareeyo inay siiyaan raashinka si aysan dadku isugu kor badanaysan u dhicin transmission ama cudurqaad uusan u dhicin in cudurka isqaadsiiyaan uusan u dhicin Ee, waxaan kaloo eegnay meelaha maaragtay qashinka lagu gubo oo incinerationada iyo iyo meelaha qashinka lagu aruuriyo lagu logtigareeyo saalada iyo meesha umulaha dhammaan iyo shaybaarka Ee, intaasoo dhan markaan soo ogaanay kadib waxaan dhici doontaa in maaragtay insha allah wixii dee baahiyana wixii hay-aduhu ay nagala qaban jireen ay sidoodii hore regularka ahayd ay nagala qabtaan wixii aysan nagala qaban karinna maaragtay aan wasaaradda iyo communityga aan la wadaagno insha allahu tacaala Ee, kormeerka maanta noo yimid intaasuu ku saabsanaa waana noo soo xirmay insha allahu tacaala waanan ku mahadsan yihiin ciddana soo booqatay waan u mahadcelin waxaana ka codsanaynaa mar walba baahiyaha iyo xaaladaha inay si joogta ula socdaan wayna la socon jiraan insha allahu tacaala waa mahadsantihin kormeera la sameeyey baahiyo jira aad ogaateen baahiyaha sida looga jawaabaa ma waqti dhow bay qaadan doontaa mise waa weli waxaan la ogeyn waqti ay qaadan karto baahiyahaas dhowr nooc ay isugu jiraan ilaa qaarna waxay u baahan yihiin inay waqti qaataan sida wixii la xiriira qalabka oo kale qalabku store ma yaallo Waa- wixii la xiriira dee mishiinadoo kale ama oo istaalku u baahan yahay oo sida oksijiinada iyo waxyaabo kamid ah oo kale ma aha wax store yaalla waxay qaadanayaan waqti waxaa laga dalbayaa meelo fogfog wayna soo gaari doonaan inkastoo isu socodkii ee, uu- uu- uu caqabada ay ka hor timid ah inaan duulimaad badan aysan jirin annaga deked macnaha hadda wax kala soo degaynaa runtii ma jirto laakiin inta badan diyaaradaha wax noogu yimaadaan diyaaradihiina xoogaa hakada galay inkastoo la leeyahay wixii dee maaragta badeecooyin ama ama- ama marar ah kaargo ah waa waa waa free la leeyahay waa soconayaan ayaga laftirkooda in la xadiday u badan tahay Ee, qaarna waa qaarna la heli karo waxyaaba la heli karo oo istoorka wasaaradda caafimaadka galmudug laga heli karo qaar laga heli karo oo, ee, istoorka hay-adaha laga heli karo wixii marka meel dhow yaalla si deg deg ah loo helayaa isla maantaba ama saacado kooban gudahood ayaa lagu helayaa waxna waa waxyaabo la sugaya muddo ugu dambeyntii waxa ay kulan la qaateen maamulka degmada cadaado kaas oo ay kala hadleen sidii loo heli lahaa xarumo dadka looga shakiyo coronaviruska lagu karantiilo
dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxay sheegtay inaysan waxba u qaban karin xilligan dhallinyarada soomaaliyeed ee ku xayiran gudaha dalka liibiya muddo saddex bilood ah waxaa magaalada triipoli ee caasimada dalka liibiya ku xayiran dhallinyaro soomaaliyeed kuwaasi oo dhibaatooyin badani ay ku haystaan gudaha dalkaasi liibiya qaar ka mid a dhallinyaradani oo la hadlay warbaahinta gaar ahaan laanta afka soomaaliga ee v o eda ayaa waxay sheegeen inay doonayaan inay dib ugu soo laabtaan dalkooda hooye ee soomaaliya maadaama dhibaatooyin ay kasoo wajaheen gudaha dalka liibiya inaan baan ka tagnay maxay ahayd dabeetana ethoobiaan soo marnay dabeetana saasaan saxraaga usoo galnay aduu xooshish baan soo marnay lacagaan laga soo shubtay dadka waa xooshishaas oo lagu qaraaco marka ninkii magafa ayna haystay aduu shaksi ahaanteeda waan ka soo baxay والله هذا هذا نهاي الصومالي يعني أنا ما تمتلي dadka Soomaaliya Soomaaliya ku dhaqan caasimada Liibiya wallahi horta xaaladeedu aad u cad oo magaranaysaa iyo hoose maanta hadaan idhaahdo waan ka sheekeynayaa dad baan uga sheekeynayaa dhibaatada meesha nagu haysta mid aan soo koobi kara maaha waa maxay dal qofka arkaya garan karo dhibaatada maanta nagu haysata caasimada Liibiya haa hay-adda IOMTA marka hore aanu u sijinaa Yunus Arta oo ku jira jeelka Taajura oo aan haadadkii uu ku dhacay qasabka maxay ahayd doolay qarax dagaal imay diyaaradu ay soo duqaysay jeelka Taajura dadkii laga soo qaaday baan ahaa dadkii GDF lagu xareeyay baa ahaa Yunus Arta intii xunoo qawowida ay tiri dibadda u baxa markii aan nihi Yunus Arta aan ka niyad jabay aan ogaaday dalkii meel dhaanta inaanay jirin aan dalkii aan sporay aan sugay saddex bilood maanta in shan soo maraysa aan sugayaa safarkiga
dhinaca kale dhallinyarada ayaa safaarada soomaaliya ee dalka liibiya waxay ku eedeeyeen inaysan qabanin shaqadii loo igmaday aysan mas-uuliyad iska saarin sidii dhallinyarada si dib loogu soo celin lahaa dalkooda hooye ee soomaaliya yani waxaan meeshan magaranaysaa nagu haysta waxa weeye wax kale maaha safaaradda soomaaliya ayaana shay dadka kale safaaradahooda way shaqeeyaan waana la qaado horaan loo qaado safiirka maanta jooga safaaradda waa safiir iminka xaalkiisu aad u adag yahay waa talabaad dadka safaaradda ka shaqeeya dad lacag ku shaqeeya maaha waa dad ilaahay dartii u shaqeeya dadkaasu waxba ku qabamayaan iyagoo ogaana maanta haysan wallaahi marka anigu maanta aan weydino aan u tagno maxay ahayd tole safaaradda aan ku odhanno waxaan u baahanay guri noola hadli hay-adda lama hadli karayaan awood male waa dowladdii soomaaliya xagga soomaaliya dadka laga haysta maxay ahayd waa dadaana hay-adda haddaa lala hadlayo oo soomaalida la dowladda la hadlayso dowladda soomaaliya la hadlayso hay-adda maxay ahayd tole hay-addu dadkan waxba u qaban lahayd waxaan u sheegaynaa xukuumadda somalilan inta soomaaliba inay la hadlaan hay-adaha dalka ka shaqeeya si ay nugu fududeeyaan safarkayga noona furaan si yar fudud ay nugu soo qaadaan meesha iminka dhallinyarada soomaaliya oo dhan baa ku wada cakiran dhankiisa safiirka soomaaliya ee dalka liibiya abaasator muxidiin maxamed kaalmoy oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu ka jawaabay eedeymaha dhallinyarada ay u soo jeediyeen waxa uuna sheegay in aysan waxba u qaban karin dhallinyarada ku xayiran gudaha dalka liibiya xilligan sababa la xiriira xayiraadaha dalalka ka jira ee ka dhashay halista coronavirus iyo in aysan hayninna qarashaad ay ku bixiyaan sidii dhallinyarada si dib loogu soo celin lahaa dalkooda hooye ee soomaaliya
muxaawarada geysta la hadalku xigooda iyo mooyaane safaaradda wax kaloo aan ka qaban karno oo dhaqaale ahaan ama guryo iyo nolol ku saabsan waxba kama qaban karno hadaan been kuu sheegayn marka waxay noo sheegeen in dowladda ay sheegtay saddex toddobaad saddex toddobaad toddobaad baa ka haray toddobaadkan marka uu dhammaado oo dowladda ay soo erbin ay furaan waa markay ugu dhow yahay oo markaa duulimaadada ay bilaaban karaan inta ka horeysa ma ma filaya si wax loo qaadi kara anigu ma filayo ma garan dabxan wataanaysaa hay-addu dagaal ka socdo ama cudur uu ka dhaco maxaan ku yidhaha dadkina waa wada saamaynaysaa soomaalida halkaa joogtana waxay ka mid yihiin dadkaan dalkan ku nool bay ka mid yihiin weliba usii nugul yihiin waa dad tahriib iyo soo maray iyo safar dheer oo saxaaraa soo maray oo qaar badan oo ka mid ah cudurro eelayn daran yihiin kuwa badan baa dhigta kuwa badan baa salaajada saxada kula hadlaya ku jira oo weli aan la aasin marka saamaynaysaa si aad bay u saamaynaysaa waxaanse aad iyo aad maa uga digaynaa dadka soomaalida gaar ahaan dadka dhallinyarada oo weli tahriibta iyo iyo inay xaggaa soo aadaan weli maskaxda ku qufilan tahay inay kawaantoogaan kana joogaan meel la soo aadama halkani inay guryahooda iyo halkoo dalkooda joogaan baan aad iyo aad ugu keenayna marar badan u sheegnay markan boosaaso sarkaal ka tirsan ciidamada puntland ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay gudaha magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari warar kala duwan ayaa kasoo baxaya dil ay maanta koox ku hubaysan bistoolada ka geysteen magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ee maamulka puntland dilkan oo ka dhacaya bartamaha magaalada ayaa lagu soo waramayaa in loo geystay sarkaal ka tirsan ciidamada canshuurta bariga ee maamulka puntland sarkaalka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray farxaan maxamed oo loo yaqaanay caynab waxaana la toogtay xilli uu taagnaa xarun ganacsi oo ku taala bartamaha magaalada boosaaso goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in rasaasta lagu furay saragaalka ay haleeleen qaybaha sare ee jirkana ay ka haleeleen sidaasina uu ku geeriyooday sidoo kale wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ay gaareen goobta uu dilka ka dhacay halkaasi oo baaritaana ay ka wadaan kooxdii dilka geysatay ayaa goobta iskaga baxsaday welina ma jirto wax faahfaahina oo ka soo baxaya dhanka laamaha ammaanka ee dowlad goboleedka puntland amniga magaalada boosaaso ayaa muddooyinka lasoo dhaafay faraha kasii baxayay waxaana ka dhaca dilal qorshaysan iyo sidoo kale weeraro toosa oo ka dhaca gudaha magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ee maamulka puntland amarka xayiraada diyaaradaha gudaha soomaaliya ee shalay ay soo saartay dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta dhaqangalaya iyada oo cabashooyin ay ka muujinayaan qaar ka mid a bulshada soomaaliyeed cali ciise ayaa mar kale dhammaystiraya dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa shalay ku dhawaaqday in laga bilaabo maanta la joojinayo duulimaadyadii gudaha soomaaliya si looga hortago in dalka uu ku faafo cudurka khatarta ah ee coronavirus amarka dowladda ayaa maanta dhaqan galaya waxaana muddo joogsan doona duulimaadyadii loo- loogu kala safri jiray caasimadda soomaaliya iyo gobollada dalka arrintan ayaa waxaa cabasho ka muujiyey qaar ka mid a shacabka soomaaliyeed waxayna sheegeen in xilligan aan loo joogin xayiraado la saaro duulimaadyada gudaha soomaaliya iyadoona xaalado kala duwan ay dalka ka jiraan dhanka kale waxaa cabasho ka muujiyay shacab badan oo ay ka buuxsameen duulimaadyadii maanta kana cabsi qaba in ay ku xayirnaadaan magaalada muqdisho ee caasimada dalka iyo kuwo kale oo gobollada dalka ay xayiraada ku haystaan si kastaba lama oga xilliga ay dib u bilaaban doonaan duulimaadyada gudaha soomaaliya maadaama aysan dowladu shaacin wakhtiga tooska ah oo ay duulimaadyadu bilaaban karaan guud ahaan waxaa intaasi ku dhan warkii duhur oo aad kala socoteen codka gobolada dhexe f m siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal megahertis cidala iyo ciddii warka uu seegay waxay dib kaga daalacan karaan baraha internetka ku leenahay e w w gobolada radio net facebook iyo sidoo kale twitter warkan warka xiga nabaday